ka badan toban ruux ayaa dhaawacyo qaarkood culus yahay kasoo gaaray markii bamgacmeed lagu weeraray xaflad aroos oo ka socotay degmada hodan ee magaalada muqdisho arooskii iyo aroosada oo lagu kala magacaabo maxamed maxamuud kaadheeri iyo farxiye cabdi cigaal ayaa qaraxaasi iyaguna ka badbaaday zahra cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee muqdisho kula xiriirta arooska iyo aroosadda waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen waxaa ku horumareysa aroosadda farxiye cabdi
tobanki camal a wax dhaceen ani markii waxa arkaayo malahan waxa la socday wixii kaa fiiran ilaahwana waa xisaagaa ilaahay baana qofkaas bala socda wuxuu yahay marka camal ama waxaan ku naxaya maxaa qordaa bixisada maxrinta dhaqala iyo camal anaga ayaan ku agabaxay markaasna wixii meel aadeen iyo wixii maxaa meel qofkaas meel kasaayo macne munaasabadda aad u joogteen goobta ee arooska noocee ayay ahayd xafladda ma toddoba bixi ayay ahayd waxa shaarsaarka loo yaqaano soomaaliya mise waxay ahayd xafladii guurka ee maalinka koowaad ba shaarsaarki ayay ahayd waa tahay ma kula joogay saygaaga ha waa wada fadhideenu goobta may jira waa kala sugan xoogaha markii qaraxa uu dhacay sidaad sheegtay goobta adigaa ku sugnayd ee bamka waxaa tiri ma garan karo sida ay wax u dhaceen laakiin waxaan arkay dad firxaday iyo kuwo dhaawaca ee bal dadkii dhaawacyada uu soo gaaray sharaxaad naga sii waxa soo gaaray daawacyado badan dhaawacyadu soo gaareen hadoo qaara dadka garaabaa laleeyahay qaarna xoogaa uu isku labiseen dad badan weena dadka dhaawacman xaq lacagla ma tirsana ma tiran karaan ay leeyahay waa tahay goobta marka qaraxa uu dhacayo maciyaar baa ka socotay mise adigaa shaashka lagu saarayay masasaarkaasodin ee maxamed maxamed maxamuud kaadheere adigu waxaa tahay caruuskii farxiyo ay isguursadeen toddoba cisho ka hor toddoba bixi arooskaaga ayaana qaraxa uu ka dhacay ee ma noo sharaxi kartaa ama ma noo sababeyn kartaa sida ay wax u dhaceen horta aniga waxaan joogay goobtii qaraxu ka dhacay waxaana lagu jiray damaashaadkii iyo maxaa ku jiray sidii dhaqamadii aan soomaalidu ay lahayd markii toddobada la gaaro waktigaasoo dhalinyaro badanna meesha isugu doogtay una badnaayeen haween marka adiga waktigii ay gabagabadii taagan tahay una dhowdahay kow iyo tobankii iyo toban inay tahay aan umalaynaya waayo waktigii aada uma xasuusta waayo naxdin faran badan ayaa ila soo deristay haye Waa hal mar waxaan ka hor helnay buuro iyo qaac iyo qaylaha way isqabsatay meeshaan taagnaana anigii nafaantayda dadkii igu soo buurteen oo dhulka ay dhisteen kadib un baan arkay meelahan wadooyin ahayna dadkii ay fasheen haye anigii markii aan dadkii macnaha aan ka aansira kala xasilisida oo gurigii aan kasoo xirtay gurigeygii badanaa dadku ganadashadiisina kasii baxayeen aan kasoo xirtay baa waxaa war laygu xijiyey war hooyada ayaa ay- ayaa baashi ku aan ku dhacday islaantiidana waa hubo markaasoo kale ayay ayadana ay sheeg oo soo xarato agteeda taagneed markii ayada islaantiida anoo garab ku haystaa la yiri hooyadaa waxaad gaareen niirisna markaasi igu dambeysay oo hooyadii baa wax ka raad dhaawaci hooyada ayaa wuxuu kugu horreeyood aragtay ahaa maya waa iyada mar kale aan arkay islaan kaloo dhulka taalla aan arkay iyo gabar kaloo ayadana musqul aan guriga ku jirto ayadana aan aan dhaawac dhaawac aada u weyn gaaray marka laakiinse waxa ruuxa hore aan raadinayo wuxuu ahaa hooyada aada aan ugu naxo la yiri hooyada ayaa dhibka gaaray marka hooye maxaa soo gaaray waxaa soo gaaray dhib lugta oo weliba meeshaan bariboorada la yidhaahdo iyo madaxa ah dhaawac weliba bariboorada daran waa tahay ee dadkii kale ku dhaawacmay goobta ee dhaawacyadu ay soo gaareen tiradoodu meeqay ahayd yaraan horta labaatan way gaarayaan inkastoo caruur iyo een, dumar u badnaayeen oo dhowr wiil ay ku jireen balse Hai.
waxaa aada garaab uu ahaa saddex qof waana laba gabdhood oo midu xaamilo tahay iyo cunug yar oo afar jira marka xaaladooda caafimaad dadkaasi halkee ugu badan oo ay wax ka gaareen sideese loo dabiibaya haatan maantii wiilka yar oo afar jirka iyo maxaa lagu jiray islaanta xaamilada madaxooda horta kule waan arkaya dhaawac uu ku yaalo aada iyo aada u- dhulka u yaalaan oo markaas kor waaba la qaada xataa miir iyo tabar ma lahayn Een, wiilkana waxaa la sheegay sidoo kale feeraha inay wax ka gaaraan oo asna maxaa lagu jiray tuubo la geliyay dhiigga laga soo daadiyey gabar kaloo ayadana feeraha iyo wax ka gaareen iyo garabka hoostiisa meeshay kale kasoo tiraado soomaalidu waa tahay ee farxiyana waan ku dambayn doonaa laakiin haddii aan adiga kugu hormaro inkastoo magaalada muqdisho ay ka dhacaan qaraxyada iyo dilalka rabshaduhuna inta badan koonfurta soomaaliya ay ka jiraan la xiriira ee in la beegsado dad meel isugu yimaada arooskaaga maxaad u sababeyn kartaa in loo bartilmaameedsaday ee ma waxaa jira dad ka xumaa arooskiina markii hore ama cid ay xurguf idiin dhexaysayba adiga iyo afadaada midkiinba horta aniga sidaan ogahay afadayda iyo ani meesha waan ku cusubnahay magaalada waan ku cusubnahay anigii nafaantayda haddaan iraadana uma malaynayo qof aan dekana ka galay inuu adduunka saaran yahay balse laga yaabaa meelo far tilmaamo in lagu soo raacay maantay maqaadmiyo maxaa dhihi jiray ma ma saadaalin kari waxa laigu soo maagay iyo laigu soo rugay annagoo dad macnaha isheeg farxad ku jiro oo iska muda isheeg iska dabaaldegin oo farxadeeni oo u ololeysanaynaayun baan macnaha marxaladaas aan dul qabsatay waxaana leeyahay ninkii macnaha ama qofkii waxaas maaganaa inuu dadkaas maanta u baabi'iyo asaga iyo ilaahayn baas arkaya laakiinse qof maanta arkaysa oo tiri anaa arkaayo meeshaasu taagnaa maxagu wax ka soo yiri ma jirto waa tahay farxiyoy waxaan jeclaan lahaa su-aal aan taasi ka dheerayn inaan ku weydiiyo adigana ma jirtaa cid aad isleedahay way ka dambeeyeen ama aad tuhmayso inay soo weerareen arooskaaga ma abaayo ma garmaa yani xaafada dhan yani magaalada dhawaaqdhawaa magaalada dareenkaagu haatan waa sidee darankiga baa maanta hadda waan iska raanay hadda ilaa iyo maanta daranka dambe hadda waan iska raanay laakiin ilaahay xaala maxaan ku dhaartaan maxrin aada u weyn aan xaga saarnay waa tahay ma gurigiinniba aad weli degantihiin ood ku nagaadeen ha maxamedow beegsiga aroosyada waa arrin ugub ah dhinaca kale waxaa laga yaabaaba een, adinka laftirkiina sidaad horey igu sheegteen in saameyn dhinaca dareenkaa tan iyo shalay iyo xalay ay idinku yeelatay dhacdadan foosha xun marka adigu maxaad isleedahay wakhtigan ee maskaxiyan ama dareen ahaan waad ka qabtaa ee falkii dhacay horta alxamdulilah ilaahay baan umahadnaqayaa kaasoo dhibkeena ka dhigay mid maanta daaweeyo dabiif leh oo maanta aan u galbanayn maxaa dhihi jiray taxsi ama aas alxamdulilah teeda kale dareenka haddaan ka hadlo runaantii ilaa iyo shalay waktigii dambe aad iyo aad aan unaxsanaa oo qof hade waa dareemi kartaa oo weligiis oon waxyaabo noocaana aan la kulmin waxyaabaha qabsan kara iban haddii aan idhaahdo xagga xasiga aad aan uga naxsanaa balse wax walbaba waxaa ka weyn imaanka oo haddaad alle isku xirto runaantii wax kaa halaabaya ma jiro alxamdulilah waxaana qabtan ilaahay ka baryayaa tan iyo tu lamida aniga iyo walaalahay inaysan arkin oo ilaahay naga badbaadiyo waa tahay bal malahaaga ugu dambayntii ee ma waxaad isleedahay adigaa lagu socday ama qoyskaaga mise waxaa jiray dad kale oo marti sharafa oo xafladda ka soo qayb galay oo aad isleedahay ayagaa lagu raad joogay wax cun la malayn karo ama aad maqasheen wallaahi kulleyba hadeertaan ma dhihi jiray aan- anaa la ii jeeday ma dhihi jiray qoyskaa loo jeeday balse waxaan la isleeyahay waa dad un macnaha kib ee rabay in uun dhib meesha ka dhaco dadkaasna hadee kulleyba ilaah un baa la xisaabtana ilaah un baa og anigu ma ogi maantana cid dhaha cid aan dhahayo ma jirto way og tahay ama aan u raadsanayo dadkaasi ilaahay un baa xisaabtamaayo kuwaasina waxay ahaayeen arooska iyo aroosadda maxamed maxamuud kaadheer iyo farxiye cabdi cigaal oo arooskoodii ama xafladdii arooskooda bam lagu weeraray oo u waramayay zahre cabdi axmed oo washington joogta